bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaariha ka dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan oo isindhugun saabsan hamiin kasta markil kureeba hamiinnamada jimacadee sabtaga hooydaasa hamiinnimo sabto iyo axada hooyda ayta taariikhdan iyo keedinta labaatiyo sagaalka bili lamaa sanada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkan ku dhugunsadu doontaan hooy ilaahay karaal nagad waliba ku mid aha wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku warbi muddada sanadka ee u sixilkun haayo walyaabihin qofsooma wasaaradda maaliyadda barnaamijka yaasiinku gudbii doona saasaata weliba barnaamijka ku dhugunsadu doontaan oo ilaahay karaal nagda wasiirada wasaarado deegaanka iyo duurjoogta dowlad goboleedyadu galabti geega hadeere magaalada baydhabo barna shiran ku furma doona magaaladu saasaata weliba barnaamijkaana hasiinku gudbii doona hoo ilaahay karaal nagda hogaanka sare ahlusunna waljameeca oo sheegay in iyo ku wareejeen dowladda soomaaliya hubkiiyo ciidanka ahlusunna waljameeca islamarkaasna iyo ku tanaasuleen dagaalkaiyo kula jireen dowladda soomaaliya barnaamijkayaasiinku gudbii doona saasaata weliba barnaamijkan ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagda bangiga adduunka iyo dowlado deento kale soomaaliya oo iska rahi in dowladda soomaaliya ku mid nagata dowlado kaleeto waana lang cafi deymo lang haysada barnaamijkaaniyo ka dheegi doontaan wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo kulankuu qaybgalay magaaladaasi washington ee dalkaasi maraykanka waana ku warbiyey walyaabihii kulankaasa ka dhammaaday qodobadaas iyo walaagahani zaa'id iyo barnaamijkaasiinka gudbii doonaano maxamed cabdiraxmaan cabdulyaasiin saarintan isiinkula dareertaa dhinac sanaadan waliba gacwiinku jeysadaaya cabdinaasir axmed mayow mar kale mar lamaad akhyaariha ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta khiyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane axmed maxamed xuseen iyo weliba uuse sheegay in wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo hirgeliyadii qorshaha canshuur aruurinta deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya islamarkaasna wasiirka uuse tilmaamay in muddada halka sana uuse xilkun haayay walbadan qabsoomay wasaaradda maaliyadda
qorshe hooleed oo halsano e iyo miisaanidii oo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoona baarlamaankan gudbiyni baarlamaankana ansaxiyen muddaduna roognin walibaa ka shaqeeyan in miisaanidaas una diirna sidaas ogtiin wasaaradda maaliyadda walibaa letaa sistami oo shaqeeya soo jaran sharciyo oo baarlamaanka ansaxiyan jaran oo ku mideeyey sharciga maamulkii maaliyadda iyo sharciga canshuuraadka ku mideeyey oon ka muhiimsanin oo maylaraay fuliyaana siyaasadii madaxweynaha yaa maylaraay waliba diyaarinay qorshe oo la hirgeliyi karo lanka bedeli karo sharciyadaas oo baarlamaanka ansixiyeen ani maylaraay la hirgeliye oo la helo macnaha law enforcement la helo madaxweynaha run ahaantii waliba ni garab galay ini oo noola shaqeeye ini la rahaa sharcigaas la rahaa khaasatan madaxweynaha waliba hasaaraya markii halba roogni dikreeto oo use ka taagerow ini maylaraay wasaaradda maaliyadda nagata wasaaradda keliya oo dhaqaalaha aruuriyaas dowlad goboleedka koonfur galbeed sharcigana saasaan oranaytay oo b f m actiga oo dowlad goboleedka usilahay markii waa laasku dambeeyey waliba dhiiday ini maylaraay lacago badan oo systemka dowladda banaan sheela ka qaadan jiray ini dowladda haan aruurtay waliba ka guulaysanay ini wasaarad yani welba waliba lahaytay account goonan ee yaa lahaytay laakiin gee kaataana keelaada lahaye inta badan asnada dhexe oo dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo wasaaradda maaliyadda yaa waliba aan ku samayna wasaaradda waliba account ku samaynay geedasaana meel raaya isticmaaleen sharcigana saas waliba qorona meel raaya ini dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya aan ita meel raaya wasaaradda maaliyadda asnada dhexe laa ku bilaabo dowladda hoose laa ku bilaabo tuulo ilaa iyo degmo ilaa iyo iyo iyo heer state keliya ani wasaaradda maaliyadda dhaqaalaha meel raaya qaado korta waxyaaba badan anin kusoo sugelay alxamdulilah hadda ka guulaysanay ini mayraraay boqolkiiba sagaal iyo sagaal wasaaradaha oo dowlad goboleedka ka jara account oo sab account ku dhasmaya sameynay mayraraay wasaaradda maaliyadda saas oo kale markan wasaaradda koyni shaqaalaha mayraraay meelaha oo walahaytay oo in sheegaan caqabado ku jirtay oo staafkoona roogi eedin yaraayeen waliba sameynay oo kaanadaan meel hay-adaha caalamiga oo shaqeeyo oo world bank kumida iyo dowladda federaalka soomaaliya inuuna shaqaaleysiini ku dhawaad afartan milyan qof oo shaqaale ah oo wasaaradda mana yeelata wasaaradda waliba ku biirinay shaqaale tira badanaa ka biirinay siasan lasoo tan wasaaradda keliya shaqaalisha baydhabo ma rogaan afgoy weli nirooga shaqaale tira badan nirooga oo diiro ilaa afartan milyan diirasa buurakabi roogaan berdaali roogaan bakoola roogaan shaqaalahaas keliya ma shaqaaleysiin laakiin waliba na sameeyey tababari na sameeyey iyo noo saacidaayan hay-adaha una wada shaqaynta noo dhehayt iyo noo saacidaayan tababaradaasna walbadan walaalka kordhiiday ini meel raaya shaqadii wasaaradda iyo dardar geliyeen canshuuraad badan oo wali jiray markuuna kooyana lan qaadana sharcigana ka qornaagtay jare canshuuraad kasta waliba sameynay inuuna meel raaya dardar geliyeen oo canshuuraadkii la qaada waliba kumadahayay hadda sanadkan una bilownay canshuurta la qaado shaqaalaha rayidka oo dowladda shaqeeyo waagi hore waliba la qaaday canshuuro bayrollan kasta oo lagu qaado keliya shaqaalaha oo shaqeeyo hay-adaha internationalka ama local n g oska shaqeeyo laakiin waliba ka kordhinay inay shaqaalaha oo civil serviceska oo boqol iyo konton ku badan in iyoon canshuur lagu qaada boqolkiiba shan wali lagu qaaday dadka oo hay-adaha shaqeeya lagu qaaday laakiin dowladda dadkan shaqeeya wali lagu qaaday boqolkiiba sidii lagu qaaday sharciga basta kacad wali kala bilaabnay inuun canshuur ku qaadna baabuurta inkaraysan hay-adaha oo ay sheegaan ka shaqeeyo dowlad goboleed koonfur galbeed guud ahaan sideedan gobol ka shaqeeyo baabuurta inkaraysan iyo meel ladahay guryo iyo degenyaba in kare lagu qaadiya bilawnay alxamdulilah waan ka guulaysanay wali kale bilawnay inay canshuur lagu qaada haba yaraato kambaniyada weyn oo ka shaqeeyo koonfur galbeed shirkadaha waaweysa oo xawaalada ahaan ku shaqeeyo ama bangiyada nagaden iyo kuwa isgaarsiinta oo horey walana ku qaadan inayna canshuuraadana ku qaadna saasoo kale wali bilawna inuu shatiyan samayn wasaaradda ganacsiga yoonay la shaqeeyasa iyo waliba bilawda ini oo shati lan jara meelada ganacsatada qaar lan jara ganacsiyada weyn lan jara saasoo kale marka lacagtii waa ka shidan wasaaradda maaliyadda iyo shatigana biyaasa meel laraay wasaaradda maaliyadda waliba kale jirtay immigrationka lacag oo lagu qaado sheegada dadka muwaadiniinta oo baasboorka la sameeyo ini markii hore meel laraay lacag oo qiib oo khidme ah oo dowladda koonfur galbeed lahayti lagu qaadi jiray laakiin wasaaradda laanka shibaan hadda muddadii sanadka taa la dhaafi marka xafiiska lagu wareegana bilawni geekan adkii la hadalay balkasta waliba ahaan meel raay immigrationka lacagtaha ka roodasa geedta federaal iyo darawma qeybta kale inta lacag ka harayahay marka waxyaabo badan kale oo wali jiray oo fees iyo canshuuraad oo una kordhiinay jirtay oo sanadkan una ka guulaysanay gaadni dakhligaana wal badan ku bedeli yani dakhligaana waliba korontahay boqolkiiba labaatan waliba kordhinay sanadka tahay una meel raay cusubayni laakiin meel raay dadaal badan iyo una sameeyni ayaa kordhinay laakiin sanadkan wala rajeynayni oo hadii la helo miisaaniyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nagada doonta oo boqolkiiba boqol ama ku badan una hadii la helo diira doogna waliba ciidanka maha nagay dowladda federaalka soomaaliya oo run ahaantii meel raay sanadka tala dhaafay dowlad goboleedka koonfur galbeed lacagtii aan ka deeqdi nagatii lacagtii ka badanayd oo dowlad goboleed la siiyay yani shanta maamul goboleed oo jirta koonfur galbeed aan ka badanays markii lagu hadalow waxyaabaan fiska transferka lan kasoo ama lacagaha oo federaalka dowladda la ku wareejiyayo koonfur galbeed aan wareejiyo ciidan kama hadlayaan dowladda federaalka soomaaliya waliba rajeyana ini oo yani sanadkaas saa socdoon sii wadi doogna koonfur galbeed sisan ogtay meel raay xiriirka la dhehaya dowladda soomaaliya waxyaabaa una cid meel raay dowladda una la garab istaagin waliba kumadaayay shirarkii oo la galaayo deen afiinta lagu hadlaayay oo dhowr meelood una ku qayb qaadanay geedkana meel raay meelfeyla xaaladii maraayt oo decision pointigii oo deyntii deen afiinta soomaaliya geedka anil ku afiya garkan saaran ee koonfur galbeed wali ay tahay dowlad goboleedka markasta garab sugan dowladda iyo maamul goboleed dhan kumadahayn laakiin una meel raay sugoonay in garab sugnayni wala rajeeyana meel raay wada shaqeyn intaas kusii badan insha allah dowlad federaalk anoon lasii waa laga doogna waliba jiray mashaariic oo una hansaxihni iyo magaaga wasaaradda una ka hadlaan dowlad goboleedka koonfur galbeed oo kumid ayay mashruuc lankasow diole project oo wasaaradda maaliyadda federaalk iyo wasaaradda dowlad goboleedka koonfur galbeed hasha saxiixdeen kaasoo waa lagu wada doona hadii ilaahay era waxyaabaha oo la xiriira meel raay biyarada iyo abaaraha iyo meel raay deegaanka iyo saasoo kale beeraha la xiriira waliba ku faa'iidaysan doonta dhowr wasaaradood oo sheegada oo la fuliyo doonaan mashruucna waa bilowday hadda fulintiis wasaaradda qorsheynta meelaraaya hadde dabagalsha iyo iyo isku dubility in qaabilsan laakiin meelaraaya lacagta iyo iyo iyo meelaraaya guud ahaan waliba mara doonana wasaaradda maaliyadda mara doonana saas oo kale waliba saxiixinay mashruuca wadooyinka lanka talagalay baydhabanibaa lagu wado ama infrastructureka somali investment urban plan mashruuc lero oo meelaraaya kismaayo iyo garow iyo muqdisho iyo baydhabo ka faa'iidaysan doonaan baydhawon haddii ilaahay run rajeynani oo ilaa iyo labaatan dhowr kilomitir oo laameen ka sameeyi doono wadooyinka sanka dhaqsiga badan wala maleeyani oo bilo may ama juun hirgelintiisu siin bilaabo doona laakiin wali jare shaqaale lan qaadadi oo meel ilaahay wasaaradda mushaar shoola marsi ay oo oo dhibiyahay mashaariic badan kalena waliba jidkaa ka jiraan maadaama soomaaliya una tarajeeyahayna diintina inti lagu afiya sheegan waliba jiray already proposalisii unu sameyn oon ka diyaar garoowayna koonfur galbeed iyo iyo ku faa'iidaysan doonta haddii ilaahay er marka waliba jirtay qorshooyin oon hata samayni yani maadaama sanadkii hore una cusubani qorshaalkuna samayni waxyaaba badan oon minkuirgeliya jiray laakiin qaar kumid ena meelaraay minkuirgel marka wala rajeyahayna in oon dakligaana koran ka qaadna una bilaawna sisan ogtiin koonfur galbeed male deked male meelaraay keliya waliba waa deegaanadii iyo naftasho oo accessan lahayn oo landeeri korna waliba sameeyahayna waxyaaba yarar oo cashuuraad oona qaadahayn oo jira cashuuraadkaas yaa wali fadaanay inuuna nagadan lahaan oo kafalan guud ahaan maamulka koonfur galbeed baahiyoosha inuu isdabo waliba jirta inuuna sameeyahan haddii lahaa mardhow barbert saafey oona anka talagalin in lagu sameeyo guud ahaan degmada baydhabo taasoo laka ogaado ama laka nambareeyo house number wala ninkaasoo guryaha laka nambareeyo haddii lahaa yara samareeraayo canshuurta oo barbert taxiga makadin balanbalaaw canshuuro lagu qaado doono guryo lagu qaado doono taasoo rajeyna in dhaqaalaha ama ama dakhliga koonfur galbeed waligu bedeli doono hay-adda un habitaada jirtay oo la shaqeeyaasi ama wasna la shaqeeyaasi kabaniya meelaraaya ilan hayar garay oo shaqadaas ooda doona sanadkan guud ahaan waliba rajeyana dhammaadsi in oo canshuuraad oo haddii lahaa ama dakhli fayla oo walbadan kordhiya unigeedana kooyi doono saas oo kale cashuuraad tira badan oo la jiray oo shareegana waran oo hirgeliyaan sanadka hore laakiin way leedahay sanadkan hirgeliyaan haddii lahaa waliba kumada canshuurta oo lagu qaado shidaalka oo ganacsatada badan uuna meel leedahay is aragnay oo caqabado badan markii hore ku sheegneen laakiin hadda mid dembana meel leedahay lakuwada heliyey oo waaba bilaata la dhaafay uuna bilaabnay inuuna canshuurta run ahaantii waliba oo dadka in argaan dhibaato laakiin mar leedahay marka dambena dadka faa'iidayshana soo yani suuna tir balaawayn qaab oo dadka uleesan kahayno qof kasta meel leedahay awoodimiis biidoon hadii la insha Allah magaalada Sambedho aragaa tangeek magaala MDO qofku soo waliba baahan haafadiisa ku tabay waliba kooy shaqadiis kooy sanabada inagada taasna waliba kooy teemeel raay dawladda adii jarlayn walaas dhan dhifana dadkana anigu aamino meel raay waxyaaba oo mas'uuliyad dawladda kulliga gobolada wali kuma dahan security kuma dahan security oo gobolada wali balbaanya dhaqaale oo iyo shaqada kasoo albaanya marka dawladda may qobato ilaa ay leernay meel raay fiiro xaalad iyo dadkii oo kasoo yihiin markaas oo ay meel raay nabadiyo haysadan oo iyo shaqada lamba helibis fadad bay dhawad soo kor waliba kooyta juhud iyo iyo dawladnimo kooyta hadii dawladda rooga laayn meel raay majarafan ama juhudginan ka biyaan majar lahayn qofna intiisu gurishiga ku talo meel raay nabad markuu ay fadhi shaqadiis marka dadka oo shacabka ay wadanka baaqane ani iyo kula shaqeeyaan dawladda ani iyo deerta meel raay ani iska falnaato dhaqaalaha iska falnaata deela garab surumaan ani oo meel raay iyo iyo soo voluntary ani la shaqeeyaan ani dhaqaalaha noola shaqeeyaan ani meel raay lagu ay gelinta noola shaqeeyaan unin waliba diyaarinayna meel raay unin contribution ka inta idaanka wasaaradda maaliyadda sisan ogtiin mashruuc waliba jira oo dawladda hoose fuliyaas wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose isla fuliyaayeen oo lankasa iyo un ka fuliyaayeen oo un j b f g lankasow waliba lagu sameeyay dhammaan deegaanada oo koonfur galbeed lagu soo bixaya wadooyin nagatoy ama horumaro nagatoy dhinaca oo sheegada soolarada ama nagatoy dawladda koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda maaliyadda mashruuc kasta oo la sameeyo waliba deeqaas meel raaya boorkiisa una dhiiban markuuna boorkiisa diidaas una akaunka kashabna iyo meelaraay un kana walaha kashabahayana lacagtaa ka daraayan marka taas waliba sidaas ugu yaraan dhaqaalaha una dadka u qaadahayn qayb kumida inuuna dawladdii iyo dadkii deegaanka dib inka naga hayn iyo ka tusaasa haddii dhaqaalo badan la heloon waliba waliba badada lahay serviceka iyo iyo iyo adeega la fuliyo dadka oo dhinaca arrimaha bulshada oo kumida waxbarashadii caafimaadkii iyo infrastructureki ama oo dhinaca horumarka hataa walbana kuga wada lahayni aan wali aaminsana oo badan haysana ani dadweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya haddii la shaqeeyaan dowlad iyo kula shaqeeyaan dhinaca aruurinta dakhliga kula shaqeeyaan anima ilaraay wala un hanu hore gobolada kale una sii fadni ama dowlad goboleeda kale iyo federaalka buna anka deeqa fadniya aaminsana reer koonfurka beelinka baaqey in iyo nool shaqeeyaan mailaraay ahdaafta iyo mailaraay una kudan lenan dhaqaalaha koonfurka beeduna koronkaama yaa iidan ku oqsadaan iidan ma tantigsin thank you very much
qayboginka hor ee barnaamijka kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertan gelinkii dambe oo galabton geega weliba magaalada baydhabo hadeerey wasiirada wasaarado deegaanka iyo duurjoogta dowlad goboleedyada dalka ku jira iyoona markii hadeeran magaalada baydhabo hadhawaayay wasiirka wasaarada bee-ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ujeedada safarkan wasiiradu hakadeeran magaalada baydhabo iyo wasiirka wasaarada bee-ada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya suka sheegay in iyo ku qayb gali doonaan shirweyne ku furma doona maalinta beriy magaalada baydhabo kaas oo iyo ku qayb gali doonaan wasiirada wasaarado bee-adii duurjoogta saasaatoona lanku hadala doona arrimo nabaadguurka deegaanka saasaato weliba uu hadala kooban meeli ku jeediyey aana ku mid a wasiirada bee-ada iyo duurjoogta dowlad goboleedyada oo geega hadeeri magaalada baydhabo iyoona ku warbiyeen ujeedada safarsho iyo kulanka baryeyteen ku furmi doona magaalada baydhabo
wasiiradii bee-ada dowlad goboleedyada sida meylaraay galmudug laakiin mudatiisun laakiin kale ihii way buu ahaan jubbaland laakiin kalena way buu ahaan hirshabeelle iyo wasiiro kale sugaana oo istiyada dhane runtii galabtiyadiida farxada kalaha inayaan hafteen ka dhawaay magaala madaxda ee kumeeldeerka ee koonfur galbeed soomaaliya baydhabo runtii wasiirada oo dhagey yahayin dadka isargaasan galabta aan ka dhawaayahay meelin weba farxad inaan hasin ka dhawaa baydhawajanaay inay isna ka dhawaataan baydhawajanaay inay isna ka dhawaataan dadkiin inay ka dhawaataan dalkiin inay ka dhawaataan may laraay galamo furan hasin ka dhawaayana runtii weba nimbalaa wada doonay mar dhow shir oo may laraay liim ka hadala doona may laraay wada tashiye barnaamijkaasoo ka saabsan xaalufinta deegaanka kolley ajendaha iyo iyo shariika alreedan jari doonaan shir muhiima ninka qabsami doon ha ka dhawaada wasiirka deegaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo galabta si diiran noogu soo dhoweeyey caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed baydhabo run ahaantii waan ku faraxsannahay wasiirka iyo dhammaan tiimka wasiirka la socda uu horeeyo wasiir ku-xigeenkiisa wasaaradda soo dhoweynta diiran oo ay noo sameeyeen na waxaanan runtii halkan u nimid shir aad iyo aad muhim ugu ah arrimaha deegaanka ama bay-ada hadba sidii wafiba ay u taqaano na shirkaasna waxaan is leenahay waa shir wada tashi ah oo dhammaan wasiirada iyo dadka tichnicalka ee wasaaradaha ka shaqeeya deegaanka dowlad goboleedyada oo dhan ay ka soo qayb galeen iyo macal federaalka waxaanan is leeyahay guulo waaweyn ayaa ka soo bixi doona haddii ilaahay idmo aad iyo aad baan ugu faraxsanaha galabta inaan soo gaadhay caasimada kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed magaalada baydhaba halkan waa garoonkii diyaaradaha shaati guduud international airport aanu taagannahay waxaana farxad weyn noo ah inaanu galabta halkan isugu nimaadno wasaaradihii deegaanka ee soomaaliya iyadoo lagaga wada tashanayo shir wada tashiyaoo yaraynta dhuxusha iyo kahortaga xaalufka ah oo halka ka qabsoomi doono berito haddii aan laydno waxaan rajaynaynaa inuu guul ku dhammaado wasiirka wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta ee koonfur galbeed iyo wasiir ku-xigeenkiisa iyo wasaaraddiisa oo nagu soo dhoweeyey garoonkan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa halkaan u nimid inaan bisi ka qayb galno shir wadatashi ah ee ku saabsan sidii loo yarayn lahaa dhuxusha iyo dhirta la gurahayo sidaa darteed waan soo dhowaynaynaa wasiirka bee-ada ee koonfur galbeed oo nagu soo dhoweyna aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waad mahadsantihi
adduunyaadan horumartay edeegyadii la foobaay abtirsiimadii waa in illaha ku burqidaayaan asliyay inshaa u kortay isgaarsiintan horeyse adiona hormuud telekomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaad tahaatay hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kasta higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayi hawada cariiri ee ugaa hooliya ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbideen hakadaana haddana aan walbele iddaa iyo xafiiska online-ku ka iilba internetka gacanta four g ika moobeelka ba hormuud telecom hanka hagaag adeegyo fara badan isin sheeshal duban usbugohay hankulisho has daba roogaan ho'da barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsamaan shaqeeyawka adeega hormuud hal ilama ma ee kooy baroyhaana kumid eh halkunkiin dareeriyo adiinan dhegreeb adeega mobilka prepaid and postpaid adeegya internetka taleefanka ikan idooba adeegya fariin qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus adeega postmail nasiye caawiya selfakar natiijo my exam dhambaal my sms intaasi inku badan oo adeeg isgaarsiin la eh anka hagaag hormuud telecom soomaaliya ama weli faahfaahintaas dhaar kula hariir hal eber hal ama hal afar lama hormuud telecom soomaaliya hormuud telecom soomaaliya
labaati afartii saac ee lahdhaafi weliba magaalooyinka dhuusamareeb iyo aawud waq ku dareeray dagaalan dhexeeya dowladda soomaaliya ururka ahlusunna waljamaaca kaas oo ku dhaladay qaabkii dowladda soomaaliya martii doorashadii kudhiiday magaalada dhuusamareeb ee lakudooradi madaweynega maamul goboleedkaasi weliba muddaha jiitamayay khilaafka lamada dhinacan dhexeeya iyoona markii dambe sababtay in shalay kudhiida magaaladinkaasi tooy dagaal xoogan oo lamada dhinan dhexeeya iyoona dhimashihii dhaawacba ku dhaladay dagaalkii labaati afartii saac lahdhaafi kudhii aawudwaaq iyo dhuusamareeb mas-uuliyiintan ka sarayta ururka ahlusunna waljamaaca iyo weliba yogowadanga shirjaraa'id yoon ku hadalaayeen in shirjaraa'id oon ku hadalan khilaafkii dowladda soom dhex maray iyo dagaalkii labaati afartii saa lahdhaafi ku dhihi deegaanadaas saas haatoona weliba iyo sheeganga mas-uuliyiintun in ahlusunna waljamaacaya ku tanaasulay khilaafka dowladda soomaaliya kula dhexeeya iyo dagaalkii kudhihi deegaanadaasi galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo sidoo kaleeto madaxa guud ee ururka ahlusunna waljamaaca macalin maxamuud sheekh xasan iyo weliba warbaahintiion sheeganga in ahlusunna waljamaacayo ku tanaasulay khilaafka dowladda soomaaliya kula dhexeeya islamarkaasna iyo sheegan in ahlusunna waljamaaca iyo hadda diyaar dhahayna mar kaleeta inay kula lug lahaadaan dagaal dhiiga shacabka la kadeediyey ummaddii soomaaliyeed ahlusunna waljamaaca iyo qolooyin kaleeto oo aan markaa iyagu ahlu sunna nisbadeeda magaceeda sheegan mid kastoo ay ahaayeenba oo meeshaan dagaalku ku qabsaday dhibaatada xooglihi ku dhacday habad iska socotaahi ay meel dheer uga wada daba tagtay wax dhintay iyo wax dhaawacaba yeeshay dadweynihii oo la kulmay qax iyo dhulkoodii oo ay ka baxeen waxaan u soo jeedinayaa tacsiye kaamil ah oo aan leeyahay wixii masiibada ahayd oo idinku dhacday waa idinka tacsiyeynaynaa waxaan leenahay acdama allaahu ajrakum ilaahay ajrigiinna ha weyneeyo wa axsana casaa'akum sabarkiinnana allaha wanaajiyo wakafara limaytikum wixii idinka dhintayna ilaahay ha u naxariisto waa la wada xanuunsanaynaa runtii annaguna haddaan nahay ahlusunna waljamaaca xaqiiqda markii la yidhaahdo urur siyaasi ah ma ahan ahlusunna waljamaaca ma ahan dad adduunyo doon ah ma ahan dad madaxtinimo doon iyo meel kaleeto doonaya ma ahan waa dad caqiidada islaamka iyo ummadda caalamka oo kulligood aan la kala soocin inay gaarsiiyaan jecel inay nabadgelyo ku wada noolaadaan in ay isdhaafsadaan wax alla wixii faa'iidooyin ah hadday ganacsi leedahay hadday leedahay wax isu tar kale in ay isdhaafsadaan inaysan isku gaalnimo xugmin oo aysan dhiiggooda bannaysan dhaqankoodana in laga dhaco aysan bannaysan intaas ayay ahayd waxa lagu yaqaano ahlusunna waljamaaca macnaheeduna wuxuu yahay sunna waxaa la yidhaahdaa wixii ka sugnaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ama qowl ah ama ficil ah ama wax dhacay oo aan waqtigaas hortiisa ka dhicin laakiin uu ogaaday uusanna nahyin ah ayaa la yidhaahdaa sunno la yidhaahdaa waa qowl iyo ficil iyo taqriir wax la yidhaahdo oo sugid wax uu sugay oo uusan nahyin ah maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu arko wax munkar ah waa nahyin jira waa reebi jiray hadduusan arkin marka wuxuu inay munkar yihiin inuusan reebin baa ka dhalanaysa sunno noocaas ayaa la yidhaahdaa jamaacana waxaa weeye muslimiinta meesha ay ugu bataan dadka oqoonta leh ilaahay shareecadiisa yaqaanaa xaqiiqada markii la yidhaahdana dadka alla kacabsiga iyo aqoonta shareecada islaamka isku darsaday ah waxay isku raacaan waxaasaa waxaa la yidhaahdaa jamaaca la yidhaahdaa haddii kale oo qofku aan dad ama aan ahlulcilmi aan ahayn ama aan ahlu taqwo ahayn wixii ay isku raacaani ma noqon karaan wax la odhan karo ahluljamaaca qaybahooda ay ka mid tahay ahlu duruqi suufiya oo lagu yaqaanay dalkan soomaaliya kuwii xorriyaddiisa u shaqeeyey kuwii in ummaddan caqiidadeeda la bedelo la kala dagaalay wax taariikh qoran weeye oo la yaqaano marka markii aan aragnay hadda in ay soo baxeen afkaaro kale inay soo baxeen masana magacii lagu tartamayo ay timid dhibaato in ummaddii loo geysanahayo markaan aragnay waxaan bistusnay oon garannay inaan u tanaasulno ummadda soomaaliyeed oo aan dhibkeeda aanan ka dhiganin arrin aan annaguna qayb ka qaadanno inaysan noqon ee aan aan oggolaanno oo aan nidhaahno waxaan doonaynaa in si wanaag ah wax loo qaybsado laakiin aan dagaal iyo dhiig la daadiyo wax loo qaybsan in badanna waa ku dhawaaqnay markii aan aragnay inaysan shaqaynayn oo dagaal iyo layn dadkii la laynayo ay soo baxday intii aan qayb ka noqon lahayn waxaan nidhi qayb ka noqon mayno dagaalka noocaas ah waxaan rabnaa marka in aan caddayno halkaan ka caddayno ahlusunna waljamaaca wax laga tanaasuli karo ma ahan waa caqiidada dhan oo islaamka lagamana tanaasuli karo laakiin wax alla wixii kale oo dhan waa laga tanaasuli karaa markaa waxaan jeclaysanay dhibka markaa ummaddu ku jirto bal in si looga baxo in la helo maxaa yeelay mu'miniintu waxay la mid yihiin hal jir ah oo qof leeyahay jasadkiisoo kale weeye oogadaadu sida ay kuu xanuujinayso ayaa qofka mu'minka ah oo walaalkaa ahina kuu xanuujinayaa marka xanuunkaasna wada qabanahaya daraaddeed ayaan waxaan jeclaysannay dhib wax u keenahaya inaanan ka qayb qaadan arrintaas marka sidaasoo ay tahay wax ahlusunna waljamaaca la yidhaahdana wax laga tanaasulay iyo wax laga tanaasulayo midna ma ahan laakiin wixii dhib ummadda u keenaya unbaa laga tanaasulaa ayadaas unbaan tanaasulkanagu uu ahaa ee wax kaleeta ma ahayn markii la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi ayulmuslimiina afdal yaa rasuula allah maxaa ummadda keebaa ugu fadli badan baa la yidhi anfacuhum lilmuslimiin buu yidhi muslimiinta kii ugu waxtar badan baa ugu fadli badan buu yidhi midkii ugu qur-aan akhris badan ma odhan midkii ugu salaad badan ma odhan midkii ugu sadaqa bixin badan ma odhan waxaa la ogaaday ama allisaan ha lagu anfaco ama maal ha lagu anfaco ama ha lagu anfaco dabiibnimo iyo dhakhtarnimo wax loogu qabto xaqiiqdu waxay noqonaysaa waxa weeye waxa keliyahoo aan jecelnahay in aan gaarsiino ummadda walaalahana ah wax alla wixii ummadda dhibahaya annagu weliganaba waa nala ku yaqaanay waa ka tanaasulnaa waana ogolaanaa in aanan qayb ka noqon laakiin ahlusunna waljamaaca wax laga tanaazulayana ma ahan waana taagnaan doontaa waa jiri doontaa waana jidhaa ilaahayna khayr baan uga rajaynaynaa ummaddaa dhibkii gaaray ilaahay inuu bedel khayr lana siiyo intii dhimatay intii dhib gaarayna ilaahay uu daaweeyo intii dhibaato kaleeto la kulantana ilaahay dhibta ka qaado khayr baanaan idiin rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatulla halkaan ka sheegaynaa oon ka caddaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan in aan go'aansannay in aan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan ayaa waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay marka bulshadeenna waa jecelnahay waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba haddana horena dowladda federaalka soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay haddeerna waxaan leenaha amnigii galmudug oo dhan dowladda federaalka soomaaliya waxaa laga rabaa inay ilaalisaa laga rabaa inay iyadu u samayso ciidankii galmudugaa laga rabaa in la ilaaliyo ummadda shacabka laga ilaaliyo argagixisadaa la rabaa mas-uuliyaddaas waxaan rabnaa dawladdu mar labaad inay qaado ayaan rabnaa waxa weeye ma rabna annagu in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan yacni masalanba barabagaando iyo wax kaleeto mas-uuliyaddaas dawladda ayaan ku ognahay ayada ayaan u dhiibnay kabacdina waxa weeye ayadaa waxaa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajida ayadaa laga rabaa waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinnay shacabkeenna sharafta leh qiimaha badan leh daraaddiis baan u samaynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanaan la rabinin wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay maadaama mas-uuliyiintii haddana ahlusunna waljamaaca mas-uuliyiintii galmudug madaxii xukuumadda galmudug aan ahay waxa weeye galmudug oo dhanna waxaan u soo jeedinayaa muwaafaqo iyo midnimo ayaan u soo jeedinayaa runtii waxaa ka mid ah waxyaabaha aan haddeertaan ku heshiinay mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya jenaraal mascuud in uu masalanba la wareego ciidankii halkan joogay inuu la wareego
qof bilaasha wa dhammaada udur aysiisa la hel aquunaa medical centera haddii kol eedan asriyey ama lunsugaana ay ka galnay aquunaa medical center axsan haruntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadii waa aruursatay aquunaa medical center casri mishiimo ayu nooc daawo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan aroorow aquunaa medical center adeeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka hel dheer intii udur sheegadaas ayno laylan saaro eebegay hokiinka darmooba daawudiyo kiin qoraan degdeg anka aafimaadasa xaruntulikinka diyaariyo aquuna medical center edii madowta udur wali korkaaka jara walkooko baare walking edaaye waana waykooka daawaye aquuna medical center baydhawiye helshe isbitaalkiyo kaneebsadeengu aquuna medical center antiqii wado xarunta yeelata mayba ku mid aha o b d oo dhakhtarka fadheedow qayb ultrasawne oo la tabaarow waana la kaogaadow dhammaan udara kadhiyaw uurka jarka iyo weliba owlaada ka jaraan oloolada midhawayfadhi qaybta umalasada qayb jiif emergency eh qayb farmashi ah daawo doorshe daraaw aan lahayn diglakiinsi xarunta lakiinka diyaari aquuna medical center dhakhaatiirta kinka diyaari aquuna medical center yama basharciyina dhakhtarka cudureed guud gynecology dhakhtarka cudureedka dheewahan raabta yoonay dhalmada pediatric dhakhtarka owlaada qayb shaybaare mishiimadii elimahadi sida biochemistry cbc serology hematology electrolyzer microbiology microscopic examination intii udure tegahan raabaka dheew isqabwayka oo ka baare shaybaarka xarunta caafimaadka ee aquuna medical center
magaalada washington ee dalkaas maraykanka weliba ka qobsoomay shirlan ku hadalay arrimo diin cafinta dalka soomaaliya oo ha ku qayb galeen mas-uuliyiintan ka sareeya bangiga adduunka iyo dowlado deymo kule dalka soomaaliya shirkaas weliba dowladda soomaaliya ku qayb galay wafdiisu hogaamiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya doktor cabdiraxmaan ducaale bayle iyadoona madaxda bangiga adduunka kulankaasi ku sheegeen in soomaaliya iyo habuyti shuruudihii lanku baahana islamarkaasi taynalan baahanya in soomaaliya lagu cafi deymo islamarkaasi iyan ka mid nagata dalalka kaleeta ee dunida ku jira waan iyo helo adeegyada dalalka kale iyo helaayaan kulanka markaa dhammaaday weliba warbaahinta la hadalay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle soona ku warbiyey kulankaasi tahoy ku qabsoomay magaalada washington ee dalkaas maraykanka
maanta shirka halkan waxaan ku seexanay laba arrimood baan ku seexnay mid waxa weeye arrinta deen cafinta ayaan ku saxeexnay oo ku lug leh in deynta laynaga cafiyo ya gabagabadii dhammaadkeedii ayay ahayd taas saxeexay ugu weynaa buu ahaa ee aan la saxeexday ninka u sarreeya bank banka bankan banka adduunka shanta wadan ee ku gahoobay east africa la yidhaahdo ama ama bariga africa taasi taas ahayd ta labaad waxay ahayd hay-ad kale oo weyn oo ka tirsan baanka qayb ka ah laakiin haddana iska madax bannaan oo oo ka shaqaysa maalgelinta dalalka ayaa iyadana aan la seexanay taan la seexanay markaa waxaa weeye inaan mimba inaan ka noqono xubin joogto ah oo ay dabeeta la shaqeeyaan cid alle ciddii doonaysa soomaaliya inay maalgeliso ayaa waxay caymis uga sameeyaan waxyaalaha ay ka caban karaan maalgeliyayaashu ayay caymis ka sameeyaan waxaa lagu yidhaha af ingiriisiga insurance kala yidhaha insurance investment insurance ayay sameeyaan marka ka soo qaadbaa in aan doonayno waddo toola in la sameeyo weyno dabeetana private sector sameeyaan ama waxyaalo kaleoo fara badan la sameeyo electricity ka mid yahay in la sameeyo muxuu aha kuwaasi soo gelinaya markaa lacagta ayaa iyagu waxay ballan qaadayaan hadday dhibaata timaado inay insurance ka iibinayaan oo iyagu lacagtoodu soo celin doonaan marka labadaba waxa weeyaan waxyaalaha udubdhexaadka u ah maalgeshiga dalalka soo koraya labadaasna markaa kala saar mid waa deen cafiskii midna waxa weeyaan kambaniga samayn doona haddii ilaa yidhahdo muxuu ahaa insuranska u samaynaya ama caymis caymiska u samaynaya ciddii doonaysa inay maalgashata soomaaliya briska iyo norway waxa ay qayb ka yihiin deen cafinta banka adduunka ayay qayb ka yihiin wel muxuu ahaa deen cafinta waxaa qayb weyn ka ah norway oo waxay waxay sahashay ama fududaysay deen cafinta ay naga cafinayaan muxuu ahaa wel banku naga cafinayay fududaysay lacagtii bay sii bixisay marka iyadaa dib loo siin doonaa waxyaalaha complicatedka la yidhaahdo muxuuha bridge financingka ayay sameeyeen ingiriisku waxa weeyaan qalin qalin hayaheenna weeye qalin hayaheenna dowlad waloo soo koraysaba qolaa qalinka u haysa qolaa u hadasha qolaa u dooda qolaa u assignment la sameeyey weyaniyaga lagu samey marka iyaga waxay doorteen inay qalin hayaheenna noqdaan markaa qayb weyn bay iyay ka qaadanayaan waxaa kale oo iyagu ay iyaguna fududaynayaan oo iminkaan tegaya african development bank banka banka horumarinta africa ayay iyaguna fududaynta xagga lacagta lafteeda ay sameeyeen halkana wax qalinhayahay ka yihiin marka sidaa daraaddeed ayay shirka u joogeen maanta labaduba maanta waxay tahay maalin maalin wanaagsan bay tahay maalin khayrlay tahay maalin laynoo garaabay bay tahay soomaalida loo garaabay oo laysla gartay soomaalidu dalka soomaaliya la yidhahda maanta inuu yahay dal jira oo wax kala garanaya eh, oo lagu kalsoonaan karo inuu yahay ayaa la qiray Eh, maanta eh, n- eh, kooxda ugu sarreysa meesha eh, boorka la yidhahdo eh, boorka ugu sarreeya waxay ansixiyeen eh, soo jeed intii ay jeediyeen eh, maamulka bankani ay yidhaahdeen soomaaliya dadka ha lamid noqoto dalal kale ha lamid noqoto macnaheeduna yahay wixii lacagahee la siin jiray ee laga joojiyo soddonka sano sa- soddonka sano in maanta loo fasaxo marka maanta maalin weyn bay tahay in fa- waxay ka mid tahay runtii eh, tallaabooyinkaan qaadaynay ka mid tahay tallaabo aada u weyn u dhammaatay ayay tahay waxay tahay ta- waxay u horeysa tallaabooyin kaloo badan oo iman doona eh, oo dee aan oo dalka ku dhisi doona ayay qayb ka tahay marka waxaa iman doona marka wax weyn dal dhismayo deyn baan marka hore ka- ka warramaynay deyntii halkeedii waan soo gaadhnay Eh, laakiin deyna sidaa ku soconnaa loo baahan yahay si aan dalka u dhisno oo eh, waxyaalo fara badan oo kale ayna soo galaan waagas intaad hawshan eh, baaxadda weyn ku jirtan maxaa wax caqabada la kulantay
Eh, caqabad ma odhan karo eh, caqabadaha ugu badnaa waxa weeye baan u malaynaya xagga eh, waddankeena dhexdiisa iyo adduunyada kale adduunyada kale eh, haddaan example kuu soo qaato tusaale kuu soo qaato waxaa jiray markaan bilownay dad fara badan oo adduunka ah oo eh, lahaa eh, ma kari kartaan arrintan dalal fara badan oo isku dayay oo kari waayay baa jira ama ay waqti dheerba ku qaadatay dhowr iyo soddon waddan oo hore inaga horreeyey dhowr iyo soddonkaa mid walba waxay ku qaadatay lix toddoba sano toban sano qaar bay dhowr iyo toban sano ku qaadatay inay halkaa soo gaadhin soo gaadhaan Eh, marka dalal badan oo ka dardaar wariyey inaynaan gaadhi karin dhulkaas Eh, ayaa maanta waxay qirayaan inay inay- inaynu wax ka in- in- inaynu sidii ugu dhibiirad u samaynay markaa taasi caqabad bay ahayd in dadku ay markaaba dismissive ay ku yidhaahdaan ma kari ma ma karaysaan Eh, xagga gudaha iyada lafteeda waxaa weeye dadka waxaa ku dheeraaday deynta la cafinaya ee sugada ayaa ayaa ku dheeraatay laakiin waa un wa eh, yacni dadku waxaanay u baran markaad u keento waqti bay qaadanaysaa inay inay fahmaan cashuurtoo la bixiya waqti bay qaadatay laakiin haddana markii dambe waa la iska fahmay nidaamka fmska la yidhahda systemka in la dhiso waqti bay qaadatay dhibaata ayay ahayd dadku inay accountkooda lacagta ugu soo dhacdo Eh, waxa diidanaa dad fara badan oo kale oo ma garanaysaa inaan sidii hore doonayay bini aadankuna kolley iyo kolleyba isbedelku waa wuu ku dhibaata ku dhibaato badan yahay oo qofku wuxuu iska doonayaa ma shalay siduu u- u noolaa inuu maantana u noolaado isbedel baa loo baahday isbedelka laftiisuna dhibaato iyo iska ahaa laakiin haddana maanta eh, maanta burcan ka baxnoo burcan joognaa weeyaan Ta- maanta waa eh, ninka madaxweynaha baanka ayaa yimi Eh, wuxuu ku hadlayay waad maqlaysay aad iyo aad iyo aad buu ugu faraxsanaa in eh, inay soomaalida laga soo gaadhay Eh, eh, vice presidentkii baa yimi ama madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyne ku-xigeenadii baa yimi Eh, dadkii wadanadeena maamulayay baa yimi dad fara badan fara badan baa yimi Eh, ingiriiska ninka halkan u matalaa yimi ee boorka ugu jira Eh, norwegianska yimi Eh, dad fara badan oo kala duduwan baa yimi Eh, qoladaan kuu sheegaya myga ee ah insurance ku shaqole baa yimi marka dadkaasi waxay ool waxay wada qireen waanay hadleen oo way idinla hadleen t v-goodana way la hadleen waxay waxay wada qireen inay aad ugu faraxsan yihiin maanta soomaaliya waa la wada faraxsanaa waxa lagu faraxsan yana waxaa weeye inay soomaaliya finally ay ay meel meel soo gaadhay in wixii ay saddex sano horteed yidhaahdeen ay ka dhabeeyeen laba sano horteed waxay yidhahdeen ay ka- ka dhabeeyeen maanta waxaa la yidhi ay ka dhabayn doonaan oo shirka kaga jirin marka yadidiilo weyn baa muuqata yadidiilo weyn baa muuqata ma odhan karo weli eh, yani w- w- dhibaatadii waa laga baxay ma odhan karo waxyaalo badan bayna sugaya buur baan dusheeda soo gaadhna buuro kala yaa xigo buuro kala xigo buuraha kala xiga ilaa aan inagu gacanteena wax kaga dhargayno inagu waxaan soo saarnaa inagu filaanayaan kolley iyo kolley waxay lagu siyaaba conditions bay leeyihin Eh, marka eh, maanta waa maalin weyn weeye eh, maalin bilowgeedii waa bilow bilow eh, shaqo badan oo inagu soo socota bilowgeedii Eh, de waxa weeye maanta waxaa la qirayaa waxa weeye eh, deen cafintii baa la gaadhay Eh, waxaa kaloo aan la seexanay muxuu ahaa heshiis la seexanay qolada inshuranska ku shaqale imis ku shaqale dalkuna dhismi u baahan yahay dalku khayraad buu leeyahay waa la soo wada eegayaa Eh, waxaan filaynaa marka waxa weeye in eh, in in dad iman doonaan oo ay maalgashadaan damci doonaan oo nidaamkeeda iyo shuruucdeeda iyo wixii dhanna way dhamaystiran yihiin diyaar marka waxaan u nahay in ciddii timaado aan wax la qabsano Eh, qolooyinkana iminka la shaqayno eh, baanakan eh, world banku kowda ka yahay Eh, wixii hadda lacagta adduunku i m f tu ay labada ka tahay african development bank ku jiro islamic bank ku jiro international community ku jiro inta beesha caalam ku jirto intaasoo dhan ina diyaar buu yihiin inay- inayna sii caawiyaan Eh, ma ma garan karo anigu eh, wax ina hor- ina iska- iska keen hortaagi kara in dalkani hore u maro Eh, tallaabadii hore waan qaatay tii labaadna way ku- way- waan- waan wadnaa ku saddexaad iyo tu afraad iyo tu kale way way way iman doonaan ilaa aan dusha sare gaadho ummadda soomaaliyeed waxaan hawada u marinayaa salaan weyn waanan u ducaynayaa waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay dalkan jidkaa uu ku dhacay ee, ku ku hayo oo jidkaa uu ku dhacay lagu socdo inay saafgartaan inay wax wada qabsadaan ee, ayaan ugu ducaynayaa ee, waxaa kaloo aan ugu ducayn ugu ducaynaya wixii ay soo soo qabteen oo ku ammaananaya ku ammaanaya waxay soo qabteen ee, waxaan u- u- waxaan ee, ku waaninayaa ee, dalkani hadduu gacanta isqabsado ee, inuu meel gaadhi doono waxaan ka waaninayaa inaan ka waantowno hebelow xasiib waxaan ka waaninayaa inaan ka waantowno hebelow waxasiib hebelow waxasiib waa madaxaaga hoos yaalla maxaa kaljarka noocaas oo kale inaan bedelo weeye Eh, inaan waxayna wax ku qabsano weeye sida keliya wax ku qabsanayna waxa weeye inaan isku tagno isku tanaasulno dalkeenna khayreedkiisa soo wada saaranno inagu isku tashanno oo maskaxda gelino inaan inagu iskuulladan dhisan karno inaan inagu beeraheenna falan karno inaan inagu adduunyada wax ka iibin karno e- e- inaan khayraadkeena inagu- inaan ka shaqayn karno inagu shaqaysan karno oo aan cashuurta inagu bixinsan karno inaan iskuulladan dhisan inaan inagu waxayna dhisan karno ya dalku markuu intaa gaadhaa buu xor yahay inta cid kale wax laga sugo xormaya marka simple in intaa isla fahamno oo aan isla garanno oo isku eh, eh, aan aan isku isku tanaasulno ayaa ayaan ku talinaya anigu Eh, wasalaamu calaykum
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya inkatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba inhirinaada kortee muddo tumun sac ilaa iyo tumiyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin xalxaba oo xafaayad junuuna eh weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayido kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase intiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnikin ku surugna
guud ahaan akhyaaree barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdullah sinsaare dhinacsanaadana gacan weyn ku jeysadaaye cabdinaasir axmed mayow weliba dhammaantaan isinkugu tabaane hamiin faylan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu